waxaana kumid mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo isbedelka imilada ee maamulka puntland yaa degmada ayla ee gobolka nogaalka goboden kunaloon ku aransada ee wada taladowga maareynta deegaanka iyo qareemada ilaalinta heebo ee deegaanka walibana gulonka goobroogwa ee maamulka degmada odayaalka dhaqanka ururada bilaanta iyo qeybo shardumee bulshada degmada angureen hogayaa dowlada hoose degmada ayle ee gobolka nogaal cabdinaasir yaasiin iyo ku hadlay muhiimada lagu leeyay shirkun lonku hadal ay arrimo deegaanka aad baan ugu mahad celeynayna wasaaradda deegaanka sida ay inta badan noola shaqayso ilaalinta deegaanka marka maanta worshopkan wuxuu ku saabsan yahay ilaalinta deegaanka dowladaha hoose iyo wasaaradda deegaanka siday deegaanka u ilaalin lahaayeen idinkuna marka waxaa tihiin dadkii ilaalin lahaa annaguna waxaan ahay authoritygiina ka sarreeyey maamulkii laakiin dadkii ilaalin lahaa bacaha dhuljeexa dhibaatada wadanka loo haysto qashinka dadka ilaalin lahaa waa idinka marka halkaan maanta waxaa laynagu qabanayaa tababar tababarkaasna waxaa la rabaa in si fiican loo fahmo iyo wax dhaxalgala ahna laga reebo cilmiga halkaan ku duugan oo maanta intaa laynoo sameeyey dhaqraaqa waa in la yareeyaa magarta silentinga waa inu badnaadaa waa inaynu soo jeednaa inta yaraad joogto waanaa soo jeedaa oo diirantaa marka wasaaraddan aad baan ugu mahadcelinaynaa shaqaalaha ka socda axmed iyo beday way ka soo qabteen halkaana way ka qabanayaan kuwo badanna way noo soo wadaan marka intaasaan xumadayada maamulka ka dhahaynaa dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka degmada ayle ee gobolka nogaal iyo weliba siyeedii usahan dhawaay kulanka usoona mas-uuliyiinta wasaaradda iyo bulshada buuse ku codsaday in la badiyo kulamada lonku hadal oo arrimo deegaanka
wasaaradda deegaanka wayna kula jooga bulshaale oo tababarka qabanaysa odayaasha reer beday hooyooyinka gabdhaha dhammaantiin alaykum salaam salaatu islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdasaan aad iyo aad baa umahadsantihiin soo xaaritaanka iyo yacnaa mataqaana aad u soo xaadidheen maadaama shir laydiin wacayo tababar sida fiican oo u soo camidheen aad baa umahadsantihiin waxaan kaloo mahadcelinayaa wasaaradda deegaanka oo qabanaysa tababarkan macnaha arrimaha fiican ku fadhiya maxaa yeelay markii la yidhaahdo qofka gurigaaga iyo degaankaaga iyo baddaada wanaagso wasaaradda deegaanka isbedelka imilada ee maamulka puntland iyo wadaa dadaala bulshada loonku wacigeliyo sidai deegaan shoong ilaalsada lahaayeen